walaal waa mahadsan tahay waxaa turkiga isugu yimid xisbiyada ku bahoobay magaca madasha xisbiyada qaran oo ah lix xisbi oo kale ah xisbiga kulan ilays nabadda horsocod iyo xisbiga midowda nabadda iyo horumarka iyo xisbiga himilo qaran marka lixdaas xisbi iyo hogaankoodii weeye cidda ku shirtay istanbul waan gartay marka maxay tahay ujeeddada haatan keenay ama wakhtigan keenay inaad tirada intaa leeg isugu timaadaan weliba aad waddanka dibaddiisa ku shirtaan walaal horta madashu wax cusub ma aha madasha horaa loo sameeyey muddo lix bilooda bay hadda madashu jirtaa wayna shaqaynaysay kulankaanna hadda wax xiriira uu la leeyahay dalka turkiga iyo ma uusan jirin laakiin dee maadaama barlamaankiina xubnaha badan oo xisbiyada ka tirsan xubno barlamaan ka mida ay yihiin maadaama fasax hadda lagu jiro maadaama dadka badankood ay dalka dibaddiisa joogaan gaar ahaan intay u badnaayeen saas baa loo go'aamiyey in kulanka uu istanbuul ka dhaco turkiguna waa dad badan oo soomaaliya baa sanadihii u dambeeyey soo degay haba u badnaadaan xildhibaanada iyo iyo dad badan oo siyaasiyiina deegaan bay turkiga u tahay marka saasaa shirka turkiga loogu qabtay iyo ujeeddada maadaama tababar la bixinayey shirku ma ahayn shir siyaasadeed keliya ee waxaa ku jiray aqoon kororsi iyo tababar baa ku jiray marka macallimiinta tababarka bixinayana intaa u sahalnaatay saas baa keentay marka waagaag qodobaad soo saarteen saddex iyo toban qodoba qodobka ugu horeeya waxaad ku tilmaanteen idinkoo marxaladda soomaaliya ay maraysa aad eegeysaan iyo weliba muhiimadda ay leedahay madashan inay ku midoobaan hal xisbi baad soo jeediseen oo qodobka koowaada seed xisbiyadaa ugu midoobaysaan xisbiyo kale afkaar duwan kala duwan baa tihin walaal markii madasha la samaynayey oo waxay ahayd madasha waxaa loo sameeyey waxay ahayd lixdan xisbi waxay dareemeen inay yihiin xisbiyo isku aragti ah xisbiyo ka midaysan waxyaabo fara badan oo ku aadan siyaasadda soomaaliya saasaa keentay lixdan xisbi inay ku midoobaan madasha markii madasha la dhisay kadibna xisbiyadii kulamadoodii iyo wada shaqayntoodii iyo isbarashadoodii ay sii ballaaratay waxaa u muuqatay inay tilaabo kale horey usii qaadaan oo madashu waa forum oo kale foramkuna muta xisbi kasta gooni buu u jiraa xisbi kastana goonibuu u diiwaan gashan yahay marka maadaama xisbiyadii ay dareemeen inay macnaha isaga sokeeyaan oo isku aragti ay ka yihiin xisbiyo kale oo nala aragtina way jiraan oo hadda diiwaan gashan waxaan lixdan xisbi ku heshiisay inay ayaka oo u turaya dalka marxaladda uu marayo iyaga oo raba inay xoojiyaan midnimada midnimada ummadda soomaaliyeed iyaga oo raba inay tusaale fiican u noqdaan hanaanka siyaasadeed ee dalka ayay go'aansadeen inay hal xisbi wada noqdaan laakiin waxaa la isweydiin karaa danjir cabdirasaaq dee xisbiyadu ha socdaan ha dhisnaadaan hoggaan ha lahaadaan laakiin doorashaa la gelayaa waxaad u socotaan waa doorasho taa macnaheedu ma waxa weeyaan in hadhow toolana hal qof oo musharaxa aad ku heshiin doontaan oo hal qof intanoo xisbi uu hal musharax uu ku mateli doono doorashada ujeeddada loo socdo way qayb bay ka tahay ujeeddada loo socdo qayb bay ka tahay inay lixdan xisbi hal murashax yeeshaan haddii lixda xisbi oo hadda jira oo madasha ku bohoobay hal xisbi noqdaan xisbigaas waan filayaayoo waa obvious waa wax cad weeye in uu yeelan doono hal murashax inuu yeelan doono waan waan waan filaynaa guddiga farsamada ee hadda la magacaabay ayaa ka soo shaqayn doona tafaasiisha iyo faahfaahinta ku aadan hanaanka iyo qaabka ay lixda xisbi ku noqonayaan hal xisbi waaye qodobka saddexaad haddaynu soo qaadanno idinkoo soo xiganaya dastuurka kumeel gaarhka ee soomaaliya iyo weliba sharciga doorashooyinka waxaad tilmaanteen in ay doorashadu ku dhacdo wakhtigii loo asteeyey gaar ahaan weliba weliba hanaanka axsaabta badan ma wax warwaraa jira ama walaaco idiin muuqday oo ku saabsan in doorashadu wakhtigeedaanay ku dhacayn walaal qodobkaas in badan baa lagu celceliyey oo waxaa ka hadlay xataa international communitiga way ka hadleen mujtamaca dawliga way ka hadleen hay-adaha internationalka ah oo un-ka iyo way ka hadleen wadamada saaxiibada lah soomaaliya way ka hadleen walaacu wuu jiraa wuxuuna ka bilaabanayaa xukuumadda hadda jirta weli xisbigeedii siyaasadeed ma ay samaynin weli ummadda kale is abaabushay oo axsaab samaysatay marka waa wax imaan kara walaacaas inkastoo dowladdu xukuumadda hadda jirta ay ku celcelisay doorashadu inay dhacayso xilligeediina ay dhacayso waxaana filaynaa hadalkaas ay horay u tiri dowladda ayna ku celcelisay inay ka dhabeeyaan laakiin ilaa hadda maxaa idinka idin muuqda marka laga yimaada inaanay xisbi samaysan oo de iyaga taasi gaar ay u tahay ma wax farsamo ahaan qorsho ahaan iyo weliba nidaam ahaan idiin muuqdaa jiroo ka duwan taha welwelka aan qabna waxay tahay doorasha marka la aadayo ma aha wax ka dhacaya hal magaalo waxay ka dhacaysaa deegaamada soomaaliyeed oo idil bay ka dhacaysaa waxaana hadda noo muuqda war saxaafadeedkana aan ku sheegnay dowladda federaalka hadda jirta hoggaanka dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada inay meel isugu yimaadaan oo si shardi la'aana loo wada hadlo si looga heshiiyo doorashada soo socota maxaa yeele marka aad doorasho ka hadlaysid deegaan baa ka hadlaysaa dadkii marka maamuladii deegaamada joogay haddaysan doorashadaas qayb ka ahayn waxaa adkaanaysa inay doorasha dhacdo